إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shil gaari oo dhaliya khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay waddada xidhiirsa magaalooyinka burco iyo berbera maleeshiya taabacsan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa weerar ku qaaday rag dhallinyaro ah oo ku sugnaa magaalada jigjiga mid ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ayaa si cad u sheegay in xasan sheekh ay awood kaga tuuri doonaan talada ciidamada dowladda suudaan ayaa la wareegay gacankuhaynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda gobolka kordofaan warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ciwaankeedu yahay cilaaqaad ka wanaagsan waa halka how ka soo burqada kayrka maxaase la gudboon qofka si uu u hagaajiyo cilaaqada how dadka la leeyahay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan afar iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran shil gaari hodhali waxyeelo nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay waddada xidhiidhisa magaalooyinka burco iyo berbera faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya axmed cabdulaahi shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo kuwa xamuulka ah oo halkaasii marayay midkood ayaa ahaa faaruq halka midka kalena ay xoolo ari ah ku rarnaayeen laba ruux oo kala ahaa daraawalkii iyo kirishboygii gaariga faaruq ah ayaa ku dhaawacmay kuwaasi oo laga qaaday goobta uu shilka ka dhacay waxaana ku dhintay tiro ari ah halka kuwa kalena ay badbaadeen daraawalka gaariga xoolaha waday ayaa waxa uu ka hadlay sida uu shilka u dhacay xasan balane waxay u dhaceen anudahaadkaygii baan haystay waan soconayo weliba saxwaare kuma soconayn dheer inaan gaarigaasu markii igu soo dhowaaday ayuu soo baydhay deetana gaarigii waan qabtay waan wada dhufan kari waayey kowdhe inaan jarkii ku wada duwo way noqon weyde dubaaliga markaan saaray ayuu gaadhigaasi soo gaadhay deetana fugiisa waad aragtaa fareenkuu igaga dhacay fareenka fareenkaa buudhiga ayuu igaga dhacay dabeetana wuu igu fooruriyey waa kaa i soo dhaafay dabeetana dabadayda yaalla aniga iyo inankaygan ahay dushu saarrayna wuu duulo waxama qaba buuguudho waa kaa dhiga celinaya dee labadan waa dhaawac dhanka kalena gawaarida shilka galay oo si daran iskugu dhacaya waxaa soo gaaray labadoodaba burbur xoogan oo aad u saameeyey shilalka gaadiidka ayaa aad ugu badanaya gobollada dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana marar kala duwan oo ay dhaceen ku dhintay dad badan maleeshiya taabacsan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa weerar ku qaaday rag dhallinyaro ah oo ku sugnaa magaalada jigjiga mubaarag cumar ayaa ka warramaya maalintii shalay waxaa magaalada jigjiga ka dhacay weerar ay maleeshiyaha taabacsan maamulka xabashada ku daawan ee ka arrimiya dhulka soomaali galbeed ee ku qaaday rag dhallinyaro ah weerarkan ay waxay maleeshiyaadka u qaadeen hotel ay ku sugnaayeen dhallinyaro oo ku yaala magaalada jigjiga iyagoona halkaasi ka geystay xadgudubyo kala duwan dhallinyarada oo shax ka cabaysay hotelka islamarkaan aan geysan wax dhibaato ayaa la soo warinaya in lagu soo weeraray dhowr gawaari oo ay saarayeen ciidamo badan dad goobjoogalaya waxay warbaahinta u sheegeen in maleeshiyaadka weerar geystay dhallinyarada kula kaceen tacadiyaad kala duwan oo ujeedin ugu horeeyo intaasi kadib waxaa dhallinyarada loo kaxiyey mid kamid ah jeelasha uu gacanta ku hayo maamulkai xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ku hoosjiro gumaysigeeda wararka ayaa intaasi ku daraya in saraakiisha hogaaminaysa weerarkan ay ahaayeen kuwa uu maalihii ka hor wasiirka madaxtooyada ee maamulka xabashada ku daaban uu kula dardaarmay gudaha madaxtooyada islamarkaana uu amray inay gacmada ku qabtaan dadka shacabka ee ku dhaqan halkaas weerarkan lagu dhibaatayay dhallinyarada ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan hogaamiyaha maamulka xabashadu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ninka lagu magacaabo mustafa cagjar uu si cad u sheegay inay kufaanayaan xasuuqii dhibaatada ay ku hayan dadka rayidka mid ka mid a hogaamiyaasha mucaaradka ah ayaa si cad u sheegay in xasan sheekh ay awood talada kaga tuuri doonaan tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macali cabdiweli maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho shir ku yeeshay madaxda iyo mas-uuliyiin hore xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ah oo horay uga soo horjeestay xisbigii uu dhowaan samaystay xasan sheekh iyagoona shirkooda kasoo saaray arrimo dhowr ah qodobka ugu weyn ee kasoo baxay shirkooda ayaa ahaa in ay weerari doonaan madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh haddii uu kusii adkaysto qaabka uu hadda wax ku wado cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka shirkana goobjooga ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in ay isla qaateen tallaabada ah in awood loo sheegto xasan sheikh arrintaasna ay tahay midda ugu wanaagsan ee xilka looga tuuri karo madaxa iskudhejiska talada uu ka wado xasan sheikh alleentalada haddii wadaag loo diido baqiyaa ka dhalana baqi markuu ka dhashane in la iska celiyo dulmiga la iska rabaa oo la diido qof kastoo macnihii isku dayaa talada dalka inuu keligiis marooqsadana in laga dhigo sidii kii horeba looga dhigay qofkii waxaa la ordaa waa laga dhigaa hadna xigo ama yuusanna xigin waa laga dhigayaa taas ayada dhib ma laha dariiqadaasayna ku fiican tahay si kastaba ha ahaatee shirkan ay yeesheen mucaaradka kasoo horjeeda sida uu wax ku wado xasan sheekh ayaa kusoo aadaya xil xasan sheekh uu ku wareeray isku-dhexyaaca dowladda uu madax ka yahay isagoona hadda wax war ah kasoo saarin shirkan ay yeesheen mucaaradka kasoo horjeeda markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ciwaankeedu yahay cilaaqada wanaagsan waa halka ah uu ka soo burqado kayrka maxaase qofka la gudboon si uu u hagaajiyo cilaaqada ah uu dadka la leeyahay waxaana ah warbixinta soo jeedinaya moxamed sheekh cali يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب لك في رسول الله أعظم قدوة
shaki kuma jiro in cilaaqadu ay door weyn ka qaadato nolosha mujtamaca haddii ay ahaan lahayd marka la joogo go'aan qaadashada iyo majaalaadka kale ee nolosha iyo waxyaabaha aan xilliyada qaar aan dareenno ee isugu jira farxadda iyo reerreenta murugada iyo tiiraanyada iyadoona xilliyada qaarba ay intaasi ka sii badato أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب
waxaa la tilmaamay in cilaaqada ka dhexaysa dadka ay tahay mid muhiima saddex arrimood dartood waa midda koowaade waxay isku kaalmaysanayaan oo iska garabsanayaan arrimaha qaarkood waa ay isku naseexaynayaan waana isku dhimrinayaan oo iska dhegaysanayaan tabashadooda si ay ikhlaas ku dheehan tahay annagoo taas wax ku dhisanayna ay haddana tahay mid aan lala yaabin waayo waxaad arkaysa aragtida islaamka ee cilaaqaadka dadka inay ku taagan tahay tiirar mafaahiimi oo aadaab ah taasoo qofka ku xihaysa inuu mujtamaca dhex galo cilaaqo wanaagsana la sameeyo waxaa habboon in qofka muslimka uu salaamo qofka uu garanayo iyo kan uusan aqoon intaba waxaana waajib ku ah in haddii la salaamo uu radiyo ama mid u dhigantayo mid ka wanaagsanba dadkana uu weji furan kula dhaqmo aadaabtan iyo tadbiiqiintooda ma yareysto qof aan ahayn mid xagga akhlaaqda ka jiran isla weynida iyo anaaniyaduna ay naftiisu degtay fahamkeenna ku aadan nusuusta shareecada islaamka ayaa noo horseedaya inaan wanaajino cilaaqaadka aan la leenahay dadka taas oo ah midda laga doonayo qofka muslimka ee ifsanaya hadiga nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam iyo tawjiihaadka shareecada waa inuu ahaadaa mid hagaagsan oo dadka wanaagga u soo duma taasoo ka tarjumaysa sifo bulsho oo sugan islamarkaana toosan lana doonayo inuu ku tilmaamnaado muslimka weyneynaya risaalada diintiisa uuna ogaado in dadka howle helo kalsoonida la kasbado ay tahay waajibaadka ugu muhiimsan ayna tahay wasiilo wax ka ool ah oo ay xaqa ku dhagaysan karaan islamarkaana gartaan qiimaha iyo tusaalaha wanaagsan ee uu qofkaasi xambaarsan yahay badina dadku wax kama maqlaan ilaa dadka ay ku kalsoon yihiin mooye waxaa jirta nusuus badan oo ku soo aroortay in dadka kheyrka xaggiisa loo soo dumo waana mid ka mid a sifaadka uu leeyahay qofka muslimka ah haddii uusan sidaasi ahaynna awood uma lahan inuu risaaladaasi guto rasuulka salaallahu calayhi wasalam oo ah dadka lagu daydo midka ugu wanaagsan ayaa inoo sameeyey tusaalooyin sare oo ku aadan sida dadka loola dhaqmo quluubtoodana loo kasbado waxa uuna nebiga inoogu yeeray inaan hadalka isaga ugu dayano ficilka iyo dhammaan habdhaqankiisa isagoona inoo jeexay waddatan ugu dhow ee quluubta dadka lagu hanan karo arrinkaasna kuma koobna oo keliya dadka uu qaabkooda iyo labiskooda qurxoon yahay ama uu ku cajabgeliya hadalkooda iyo fakarkooda balse waxaa soo galaya dadka oo dhan si dhammaan ummadda loo gaarsiiyo risaalada tawxiidka iyo wanaagga marka laga yimaado in cilaaqaadka lala yeelanayo dadka ay la xidhiirto waxaa islaaxinaya arrimahooda adduunya iyo kuwa aakhiro waxaa dhanka kale habboon in ihtimaam la siiyo cilaaqada ka dhexaysa bulshada si maslaxada guud ee dadka looga wada shaqeeyo iyadoo la raadinayo kheyrka iyo wax manfaco u leh bulshada haddaba waxaa jirta habab joogtaynaya cilaaqada wanaagsan ee ka dhexaysa dadka haddii ay ahaan lahaayeen afraad iyo koox intaba waana kuwa muhiim u ah marka laga hadlayo dadka shaqo wadaagga ah ee cilaaqada joogtada ahi ka dhexayso waxa ugu horeeya waa in qofka uu ku dadaalo maslaxada walaalkiisa uu fahmi karo duruufaha haystaa had iyo jeerna uu ku dadaalayo sidii uu kheyrka ugu soo jiidi lahaa uuna kala qayb qaato axwaashiisa kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen farxad iyo muruga sidaas darteed ayuuna rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi tusaale jaceylka naxariista iyo iskudhimrinta ka dhexaysa muslimiinta waa sida hal jasad oo kale taasoo xubin ka mid ah haddii uu dhib soo gaaro jidhka intiisa kale la qaybsadaa waxaa sidoo kale ka mid ah in la isku tanaasulo khilaafaadka yaryar marba haddii lagu taagan yahay manhajka guud qofkuna uu noqdo mid aragtida walaalkiisa qaadan karaa khilaafka ayaana ah kan halaagay ummadihii naga horeegay waxyaabaha sii daa'imaya cilaaqada wanaagsan waxaa ka mid ah in aragtida walaalka aad ku farxdo nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi walaalka oo aad u dhoola caddayso waa sadaqo waana inaad farxad ku dareentaa daris wanaaggiisa aadna ku jeclaataa dhammaan xaaladihiisa inuu qofku dareemaa inaad u jecesha asbaabuun oo keliya ah balse aan shakhsi ahaantiisa jeclayn waxaa sidoo kale ka mid ah inaad u naseexayso marka koowaad waa inaad doorataa waddada ugu habboon ee aad ugu naseexan karto iskuna day inaad si sarbeeb ah ugu naseexan karto inta aadan si muuqata ugu sheegin tan labaadna waa inaad ku dadaashaa wax idin dhex maray aad xifdiso aadna ilaaliso wixii cawraad ah oo aad walaalkaada ku aragto waa in cilaaqaadka idin dhex maray adiga iyo qofka walaalkaaga ay ku salaysanaadaan nusuusta sharciga ah taasoo hadafka iyo shaqada aad qabanaysaan hal mid ka dhigaysa meeshana ka saaraysa wixii culeys iyo gaabsi keeni karaa waa inaad u ixsaanfasho islamarkaana aad tusto tacaamulka wanaagsan iyo inaad shucuurkiisa ilaaliso aadna u ammaanto arrin isagu mid liito u arko balse ah mid wanaagsan taas oo farxad gelinaysa walaalkaaga muslimka ah waxaa sidoo kale ka mid ah inaad aqbasho naqdinta haddii lagu tuso xujooyin cadcad haddii aysan xujo cad oolin culays ma lahan saxaabiga jaliilka ah ee cumar bin khadaab ayaana dhihi jiray allah ha u naxariisto qofkii tusa ceebahayga in qofu naseexada diido waa arrin aad loo dhaleeceeyo waayo waa nooc ka mid ah in qofka uu naftiisa dembi oo dhan ka tasgiyeeyo islamarkaana uu aamino inuusan dembi gelin balse waxaa habboon inaad u degdegto qaadashada naseexada wixii aad ka gaabaysayna aad qaadato haddaba gebagabadii haddii aan dib u daraasayno xuquuqda iyo aadaabta uu islaamka u dejiyey cilaaqada wanaagsan ee dadka ka dhexaysa waxaana helaynaa in mar weliba ay cilaaqadaasi ahayd mid daa'inta joogteynta cilaaqaadka wanaagsan ayaana had iyo jeer ah halka uu ka soo burqado kheyrka suuragalna ma ahan dhisidda mujtamac wanaagsan iyadoo afraadiisa aysan ka dhexayn xidhiir fiican iyo isku kaalmayn
فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغرف مما بعنا بارتواء قلوب كنقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقا فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نرسو بشط الوفاء
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada dowladda suudaan ayaa la wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda gobolka gordofan ee dalka suudaan wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa ku warramaya in ciidamada dowladda suudaan ay si buuxda ula wareegeen magaalada istaraatiijiga ah ee dabiibaad taas oo ku taalla koonfurta gobolka gordofan kadib dagaalla culus oo ay la galeen maleeshiyaadka r s f war rasmi ah oo ka soo baxay hoggaanka militariga waddanka suudaan ayaa lagu sheegay in dagaaladaas lagu jebiyey ciidamada maleeshiyaadka r s f islamarkaana ciidamada dowladda suudaan ay gudaha u galeen magaalada dabiibaad qabsashada magaaladan ayaa ka dhigan mid ciidamada dowladda suudaan u fududayn karta la wareegidda guud ahaan gobolka gordofan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa